bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa cala aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kasiira wa bacd walaalayaal maanta biidni illahi tacaala waxaa halkan lo inooga soo jeedin doonaa muxaadaro qayima oo ka hadlaysa axkaamu ljanaa-is ama fahamka loo soo dhoweynayo waxaa inoo geli doonaa sheekheena sheekh rashiid maxamuud cige sheekha ayaynu ka wada sugaynaa arrintaasi aynu kusoo dhaweyneynaa falyatafadal isheekh mashkuuran maajuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala ogolaado waxaynu ka warrami doonaa ama waxaynu tilmaamaynaa aadaabta iyo axkaamta ay leedahay yacni kayfiyada qofku marka uu dhinto yacni aadaabta laga rabo marka qofku naftu ay kusoo xaadirto ee muxtadarka ahee lagu soo xaadiro ee ama sakaraadka uu ku sugan yahay yacni aadaab bay leedahay marka la aasayo marka la maydhayo marka lagu tukanayo dhammaan axkaam iyo aadaab ayaa sharcigu u sameeyey dad fara badani axkaamta aada uma fahansanaa marka in shaa allahu tacaala si kooban ayaynu uga warrami doonaa aadaabta horta ugu horeyn awalan waxaa sunno ah horta qofka xanuunsanaya in lasoo booqdaa waa xaq qofka muslimka ahi qofka kale muslimkaa uu ku leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii thawbaan can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina almuslim idaa caada akhaahu lmuslim qofka muslimka ahi hadduu soo booqdo walaalkiisii kale ee muslimka ahaa ka suuli maayo fi khurfati aljanna xataa yarjic ilaa intuu soo noqonayo wuxuu ku sugan yahay khurfatu ljanna saxaabadu waxay weydiiyeen yaa rasuula allah wamaa khurfatu ljanna rasuulkuna wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam janaaha mar kasta jannadii waxbuu ka goosanaya midhihii jannada uu goosanayaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa horta ajar weyn baa laga helayaa qofka xanuunsanaya in lasoo booqdo iska culus ama dee xanuunsanayaba ajar weyn baa cinda allaah laga helaya rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii cali maa min muslimin yacuudu musliman ma jiro qof muslima oo soo booqanaya qof kaloo muslima qudwatan gelin hore soo booqanaya ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malak waxaa u duceeya toddobaatan kun oo malag ayaa u duceeya xataa yumsi ilaa u galabaysanayo ilaa inta gelinka dambe ay u dhacayso waa loo ducaynayaa toddobaatan kun baa u ducaynaya wa in caadahu cashiyatan hadduu gelinka dambe soo booqdana qof dee xanuunsanaya ilaa sallaa calayhi waxaa u duceeya sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa u ducaynaya xataa yusbix ilaa waagu uu beryayo habeenkii oo dhan waa loo ducaynaya wa kaana lahu khariifun fi ljanna jannadana wuxuu ku leeyahay midho uu goosto ayuu yeelanayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa soo wariyay abu daawuud iyo tirmidi waxaana xasan ka dhigay sheekh albani caleyhi raxmatullah marka dee qofka qof xanuunsanaya inuu soo siyaartaa ajar weyn baa walaalayaa laga helay man caada mariidan qofka soo siyaarta qof xanuunsanaya ama dee walaal fillaah walaalkiisii islaamka ilaahay daraaddi uu usoo booqdo waxaa u dhawaaqaya mid dhawaaqa an tibta wa taaba mamshaaka wa tabawa'ta min aljannati mansila waa loo ducaynay waxaana sunno ah dee qofka marka loo tago qof xanuunsanaya waxba ha ka ag calaa calin waad iska fiicneed waxaa waad ku fiicneyd maad dhib badnayn waxbaha calaacalin qofka xanuunsanaya waa loo tagaa waa loo duceeyaa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxba dee ha calaacalin qadarka ilaahay baa leh amarkana ilaahay baa leh jala jalaalu waxaa sunno ah qofka xanuunsanaya marka la dul tago in loo duceeyo ayaa sunno ah can caaishata أن النبي عليه الصلاaة وسلام كاna يucawid baعda أhlihi dumarkiisa qaar ka mida wuxuu ku akriyi jiray عalayhi الصلاaةu وaسaلاam qراa'ada wuxuu ku akriyi jiray mucawidateynka wuxuu ku akriyi jiray qul huwa الlahu أxad qul acuudu birabi الflq ayuu dumarkiisa ku akriyi jiray wuxuu kalu ku akriyi jiray rasuulku عalayhi الصلاaةu وaسaلاam اllahuma rab الnaasi adhib ilba'sa washfii wa anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uka shifaa'an laa yugaadiru saqaman waa duco markaa waxaa sunno ah ama mustaxab ah ducooyinkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu rasuulku akhriyey ee uu ku akhriyey dadka xanuunsanayay in qofka lagu dul akhriyo oo loo duceeyo ayaa sunnadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay tahay qodobka kale qofka xanuunsanaya haddii xataa loo sheegi karo ama waa inuu ogaadaba xanuunkani ajar buu ka helaya xanuunku dee ajar baad helaysaa haddaad ku sabirto xanuunka qofkii xanuun baa ku dhacay hadduu sabro asabru cala almarad maradkaa iyo xanuunkaa hadduu u sabro iyo dee musiibadaa ku dhacdayba xanuun baa kusoo booday ama xanuun baa ku dhuftay ama xanuun baa maaragtay haleelay waa inuu qofku iska sabro rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmuumin waxaa la yaab leh qofka muuminka ah arrintiisaa la yaab leh yacni qofkii muuminka ahaa ina amrahu kulluhu kulluhu lahu khayr qofka muuminkaa dhammaan umuurtiisu waa wada khayr walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrintaasina qofka muuminka keliya ayuunbaa leh hadday casiibta buu yidhi saraa-un haddii qofka muuminkaa ilaahay u nicmeeyo shakara ilaahay buu u shukriyaa shukri buu ku dadaalaya fa kaana khayran lahu taasina way khayr badan tahay haddii ay dhibaato ku dhacdana uu iska sabrayaa fa kaana khayran lahu taasina khayr bay u keenaysaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa qofka muuminka ah haddii uu xanuun ku dhaco waa inu iska sabro xadiiskii can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama qaal yaquulu llahu tacaala waxaa la yidhaahdaa xadiisu lqudsi baa la yidhaahdaa ilaahay baa wuxuu odhanayaa maa licabdi lmu'min cindii jasaa-un qofka addoonkaygii muuminka ahaa agtayda abaal kuma laha haddii aan ka qa- qaado safiyahu min ahli dunya haddaan indhihiisa ka qaado qofkii la indhabeelay qof baa indhabeelay wuxuu leeyahay ilaahay qofkan indhihii uu jeclaa dee waa nuurkiisii iftiinkiisii qofkan ka qaado ee min ahli dunyaa ee adduunyada ku sugan humma ixtasabahu kadibna ixtisaabee yidhaahdaa ilaahay baan ajar ka dalbaya indhihiiba waa laga qaaday ilaahay daraaddii buu u sabrayaa laakiin waxaan ku abaal marinayaa ila aljanna janno uun mooyaane wax kale oo lagu abaal marinayaa ma jirta buuli ale ilaahay tabaaraka wa tacaala yacni hadduu ilaahay qofka imtixaamo oo labadii indhood laga qaado uu iska sabro waxa loogu bedelayaa in shaa allahu tacaala sida ilaahay ballan qaaday jannaa loogu bedelaya a marka dee axaadiis fara badan baa ka warramaysa qofka haddii ama xanuun ku dhaco ama dhibi ku dhacdaba in qofkaa dee la ibtileeyey oo la imtixaamay markaa sabir bayna saaran qofkan la imtixaamayana macnaheedu ilaahay khayr buu la doonay weeyaan man yurid illaahu bihi khayran qofkii ilaahay uu khayr la doono yusib minhu waxbaa lagu ridaa markaa musiibadan qofka ku dhacaysaa dee ajar buu ka helaya qofka muuminka xanuunkaa ku dhacay dunuub buu kaa daadinaya qofka muuminka ah ee xanuun ku dhacaa ajar iyo thawaab ayuu walaalayaal ka helaya hadduu sabro saas geeli baaraka allahu fiikum qodobka saddexaad waxaa walaalayaal ina saaran al ikhaaru min dikri lmowt horta qofku dee in badan waa inuu xusuusnaado geerida walaalayaal qofka dhimanayaa dee marka sakaraadkaad arkayso qofkii oo dhimanaya uu ku cibro qaadanaya muuminka qofkii oo dee sakaraada ama baxaardegaya ama maaragtay culus ama kolna kooma gelaya kolna kooma ka baxaya qofkii muuminka uu ku cibro qaadanaya waxayna saaran diyaargarow in badan waa inaynu qalbiga iyo calooshaba ku hayno geerida walaalayaal hal xadiis baan sheegaya can abi hurayra ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi akhiruu dikra haadimi ladaat waxaa badisaan farabadiya xuska ah xusaysaan ka macaanka gooya yacni wuxuu u jeedaa almowta geeridu u jeedaa yacni qofkii dee aqalkiisii iyo caruurtiisii baabuurkiisii gurigiisii fooqiisii bangaladii isagoo iska nafisa ayuunbaa aayar la qabanaya waa la maydhaya waa la maaragtay kafantii waa lagu tukaday halkaasaa la geynaya waa la aasayaa waa la aasay xale baa la aasay sidaasaa markaa uu qofku dhammaanay marka qofkii muuminka ah inuu iska diyaargaroobo hadduu waagu kuu bariyo allaahu aclam inuu kuu dhacayo hadduu gabalku inoo dhaco allaahu aclam inuu inoo beryaya haddana marka qofkii muuminka ahaa geerida iyo mowdka iyo de in la dhimanayo uu qofku dee ilaahay la kulmayo subxaanahu wa tacaala qofka muuminka ahi inuu walaalayaal qodobkaana xusuusnaado waa yahay aadaabta ay habboon tahay qofku inuu sameeyo horta waxyaabo fara badan oo aadaaba ama axkaama ayaa la doonaya qofku intaanu dhiman haddaad dul timaaddo aadaab baa lagaa doonaya qofkii oo sakaraadaad u timi ama dee baxardegayaba ama isagoo culus baad u soo gashay waxaa la rabaa axkaamtan soo socota ama aadaabtan soo socota kow tadkiiruhu bilwasiya qofka adiga waxa ku saaran qofkan xanuunsanaya in la xusuusiiyo inuu dardaarmo waa inuu dardaaran qoro allahu aclam dee waxay noqon doontabe in la yidhaha iska qor iska qor uu dardaaran qoro marka waxaasaa laygu leeyahay alaabtaa hebel baale ammaanadaa hebel baale dardaaranku qofka dee markuu sakaraadka yahay waa in loo sheegay ahlucilmigu yidhaahdeen tadkiiruhu waa in la xusuusiyo qofku intaanay ka bixin ama dee ila waa ruuxe ila waa naqaskaa la siibayo ruuxda intaan laga siibin in la idhaha dardaaran can ibni cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam maa xaqu imri'in muslimin yabiitu leylatayni qofkii muslimka ahaa oo laba habeen baryaya walahu shay-un caraabna leh doonaya inuu dardaarmo ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cinda ra'si qofkii doonaya inuu dardaarmo hadduu laba habeen hadday soo maraan iska diyaar garowo habeenka saddexaad dardaarankaaga iska qoro alaabtaasi waa sida alaabtaasi waa nooca hebel intaasuu igu leeyahay dardaarankaagaa qoranaysa ibnu cumar waa saxaabigu wuxuu ahaa habeen muu soo mari jirin markuu maqlay xadiiskaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaa wa wasiyatii cindii markaan xadiiskaa maqlay dardaarankaa aan maqlay xadiiskaa habeen kasta dardaarankayga iska diyaar buha maasha allah yacni markaa dee qofkii muuminka ahaa inuu iska weliba qofku dee hadduu xanuunsadaba ama uu dee iska culus yahay in lagu yidhaahdo adeer ama awow dardaarankii qor in la yidhaahdo qofka waa qodob taasina waa muhiimo wixii wixii lagu haddii uu xataa dee xuquuqdii ilaahay haddii nader lagu lahaa wuxuu odhanaya nader waa laygu leeyay uu sheegay dhaarta waa laygu leeyahy kafaara laygu leeyay waxaya waxa waa laygu leeyahay waxa waan dhacay ama waxaa xaaraan baan ku qaatay alaabtaa celiya wax allaalo wixii suuragala ee len waa iska culus yahaye inuu dardaarmo weliba xuquuqda bani aadamka wixii dulmiya ama dee cidba uu ka dhacayba inuu yidhaahdo waar alaabtaa melihiye ama xoolaheenna iskaga jirtaaye ama hashaa ama geela ama adhiga ama lo-da waar alaabtaa inaga celiya hashaa ina hebel inuu yidhaha celiya haa wixii aanu lahayn ama uu soo dhacayba ilan ilaahay buu hortegaya ilaahay tabaaraka wa tacaala buu la kulmaya subxaanahu wa tacaala marka maadaamuu ilaahay la kulmayo jala wacalaa xuquuqdii lagu lahaa inuu markaa sheego ou dara qodobka labaad tadkiiruhu biraxmat illaahi wa fadlihi waxa muhiima qofku markuu xanuunsanayo in naxariista ilaahayna loo sheego iyo dheeraadka ilaahayna in loo sheego ila waa sakaraade rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutanna axadukum midkiin yaanu dhimanin ilaa wa huwa yuxsinu danna billaah qofna yaanu dhimanin ilaa mooyaane isagoo ilaahay wax fiican ka malaysanaya markaa qofka xanuunsanaya qofka u tegaya waa inuu ku yidhaahdo khayr baan kuu rajaynin weliba in la yidhaahdo naxariista ilaahay rajee ha quusanin shaydaanku yaanu kuu saarin quus iyo xumaan iyo shaydaanku waa cadow qofka wuxuu ku odhanay markuu xanuunsanayo naar baad gelaysa adigu adigu waa lagu maaragtay naarta baa lagu gaadhsiinaya marka qofkii muuminka ahaa inuu maaragtay rajaha ilaahay inuu rajeeyo naxariista ilaahay inuu rajeeyo dembi dhaafka ilaahay inuu rajeeyo inuu jeclaado inuu ilaahay la kulmayo waxyaabaha qalbiga waa inuu ka buuxiyo maadaamau xanuunsanayo man axaba liqaaa allaahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaaa allah kariha allahu liqaa'ah markaa taasina waxay ka mid tahay aadaabta in naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala la xusuusiyo fadliga ilaahayna la xusuusiyo waxaa kaloo ka mid a aadaabta tacaahudu balli xalqihi wa shafatayh qofku dee markuu sakaraadka yahay in maaragtay uu aada u xanuunsanayo in laa in dhuunta ama hungurigaba biyo maaragtay loogu shubo oo loo qooyo si ay ugu fududaato hadalku inuu ka soo baxo markaa ahlu cilmigu ama culummadu qofku hadduu sakaraad yahay aada buu haraadaa bay yidhahdeen culummadu markaa in biyo la siiyo kolba la yidhaha biyahan cab kolba maaragtay xataa dee lagu shubo oo afkao kale lagaga shubo inay fiican tahay xataa ilaahay buu xusayaa dee subxaana allah subxaana allah weliba markuu aadka u culusyahay dee hadalkuu ku adkaanaya marka in laabta loo qooyo in hunguriga loo qooyo debnaha in loo qooyo inay maaragtay markaa ay fiican tahay bay culamada waxaa kaloo ka mid a aadaabta talqiinuhu ashahaada qofku maadaama uu xanuunsanayo ama sakaraadkiiba uu ku sugan yahay ama uu culus yahayba oo la ydhaha uu culus yahay in la ydhaa waxaad tidhaahdaa adeer laa ilaaha ila allah can abi saciid alkhudri qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah waxaa u laqintaan waa u sheega qofka dhimanaya laa ilaaha ila allahu sheega markaa qofku markuu sakaraadka yahay in lagu yidhaahdo waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah kelmadda in la xusuusiyo bimacnaa hadda si dabacsan yaan lagu buuqin yaan lagu qaylinin xataa hadal dee maaragtay buuqaba yaan lagu odhanin si yaroo fiican oo dhibirsan in lagu yidhaahdo waxaad tidhaahdaa adeer laa ilaaha ila allah qofka kelmaddaasi ay ugu dambayso ee dee adduunyada laa ilaaha ila allah dakhala aljanna calayhi salaatu wassalaam wuxuu gelayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada ayuu gelayaa buu yihi sala allahu alayh wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna markaa taasina waa shay sunnaha waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha sunnaha ah ee ay fiicanta inuu la nimaadno idaa qaba haddii naftu ay ka dhacdo oo dee la ydhaha way ka dhacday uqmidu caynayhi labada indhood in loo laabo sida haalibkaa ama dee waxaynu naqaanaa markay qofku naftu ka dhacdo indhuhu way kala tagaan in indhihii loo laabo wa dacaw lahu in loo duceeyo walaalayaal naftu hadday ka dhacdo indhaha loo laabaya indhaha waa loo laabaya ta kale waana loo ducaynaya walaalayaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam can ummi salama qaalat dakhala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u soo galay calaa abi salama rasuulku wuxuu u soo galay abi salama ayuu u soo galay waqad shaqa basaru isagoo indhihiina ay kala tegeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam indhihii buu u laabay qaala ina ruuxa ruuxda iyo nafta marka la qabto tabicahu waxa raacaa albasaru indhuhuna ruuxda sii raaca marka markaad u gasho qofka dee naftu ka dhacday indhaha in loo laabo waa maaragtay shay fiican weeyaan dadkeennu weliba dee dumarkaa u badane dumarka markay naftu ka dhacdo oohin baaba la qabsadaa walaalayaal maya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa ina almalaa'ikata waayo malaa'igtu yu-amminuuna aamiin bay odhanayaan calaa maa qaala ahlulmeyit dadkaa reerkaa laga dhintay qoyskaa laga dhintay hadalkaa ay leeyihiin malaa'igtuna aamiin bay odhanaysaa marka inaan la odhan waxan baa nagu dhacay musiibaa nagu dhacday waanu hebel yaan odhan yacni qofku waxyaabaha xunxun ama dee halaag inaanu nafta iyo reerka walaalayaal ugu yeedhin oohinta la ooya waktigaa oo dee codka kor loo qaadaa walaalayaal waa shay xaaraana in la ilmeeyaa waa naxariis buu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee uu ilmeeyey inankii yaraa awoga u ahaa dee waa kii ilmeeyey ina alcayna tadmac indhuhu way ilmeeyaan buu yidhi qalbiguna uu murugoodaa hadal fiican mooyaane wax kalo odhan mayna buu yihi calayhi salaatu wasalaam marka marka dee naftu ay ka dhacdo hadal fiican in lagu hadlo oo qofkii dee dhintayna aan dhib iyo maaragtay la gaadhsin waxaa kaloo ka mid a aadaabta ay leedahay shaddu lixyayhi wa talyiinu mafaasili qofku markuu dhinto jirhku u kala baxaa marka in afka laysku soo celiyo xubnaha in la jabiyo in laisku soo jabiyo sida haalibka hadday ka dhacdo u kala baxaa jidhku luguhu way kala baxayaan dee qofkii ama maydhe baa garanaya ama qofkii maaragtay arkay baa garanaya naftu marka laga siibo adee malaa'igtu nafta ay ka siibaan qofku uu tawafayaa xataa afku uu kala baxayaa xayawaan baa geli kara baalaha yacni markaba waxaad arkaysaa subxaana allah qudhantada kusoo yaacaysa qurhajadaa gelaysa xayawaankaa gelaya marka in laysku jabiyaa dee daliil cad oo kusoo arooray ma jiro laakiin waxaa ku sugan maslaxo wuxuu uhi ibnu cuthaymiin raximahullah qaala ibnu cuthaymiin wahada laa aclamu fiihi sunna lakin daliiluhu nadari lianna hada fiihi maslaxa wa huwa talyiin almafaasid xubnihii baa dee dabcaya xataa goodhow si fudud baa loo aasaya markaa taana dee waana naqli waxaanay ku sugan tahay maslaxadda sharciga ah ayuunbaa loo fiirinay marka baaraka allahu fiikum in sidaa la sameeyo in ay maaragtay marka ay sunno tahay waxyaabaha lagu dadaalayo altacjiilu bitajhiisihi wa dafnihi waxaa ka mid a aadaabta sunnaha ah in la dedejiyo markaba walaaleel in la aaso altacjiilu waa in la dedejiyo bitajhiisihi diyaarintiisa wa dafnihi sidii loo aasi lahaa idaa tayaqanuu mowtahu haddii ay hubsadaan inuu dhintay dhakhtarkii baa yidhi way ka dhacday dhakhtarkaa la tusaa sida badan mar hadduu yidhaahdo dhakhtarku way waa dhintay waxaa sunno ah in la dedejiyo sidii loo diyaarin lahaa walaaleen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asricuu biljanaasa asricuu dedejiya biljanaasati janaasada dedejiya fa in takuu saalixatan hadday fiican tahay fa khayrun tuqadimuunaha calayhi khayr baa u hormarinaysaan haddii aanay fiicnaynna xumaan iyo shar baa ka dejinaysaan qoortiinna iyo korkiinna aa ka dhigaysaan buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka in la dedejiyo waa muhiim dadka qaar baa odhanaya wuxuu dardaarmay halkaa igu aasa buu yidhi inta hargeysa laga qaado ama magaalada laga qaado ayaa magaalo kale la geni waa qalad walaalayaal amar waxa inalagu siiyey markay ka dhacdaba in la dedejiyaba walaalayaal laakiin meel heblaayo igu aasa ama tuulada halkaasa igu aasa waxay khilaafaysaa walaalayaal sunnada rasuulka calayhi sl meesha fogde sunnaday khilaafa marka in la dedejiyaa ayaa sunnadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayay markaa halkaa ayay tilmaamaysaa qofku markuu dhinto ama marka uu maaragtay dee naftu ay ka dhacdo qofku xaaladuu ku dhintaa culummadu waxay sheegeen calaamaatu xusni alkhaatima in yaroon badnayn ayaan halkaana ishaari doonaa calaamadaha caddaynaya qofkaasi khaatimo fiican inuu ku dhintay yacni xusnu lkhaatima ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimo fiican inagu dilo ayaynu ilaahay subxaanahu wa tacala weydiisanayna calaamadaha fiican waxaa ka mida kow annutqu bishahaadateyn qofku hadduu ashahaato oo isagoo le laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah isagoo ashahaadanaya naftu hadday ka dhacdo khayr baa loo rajaynaya inshaa allahu tacaala isagoo tawxiidkii ku dhawaaqay ama shahaadateynkii ku dhawaaqay hadduu dhinto calaamad fiican buu ku dhintay khaatimo fiican weeye waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha almowtu birashci ljabiin wuxuu dhintay isagoo dhididsan buu dhintay dhidid baa kasoo booday isagoo dhidid ah hadduu dhinto waa calaamad fiican wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mowtulmu'min qofka muuminka ah geeridiisu waxay tahay bicaraqi ljabiini dhidid weeyaan buuhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis saxiixa yacni qofkii muslimka ah hadduu dhidido ee sakaraadka ahaa oy naftu ka dhacdo calaamad fiican baa loo rajinay isagoo dhididsan u geeriyooda xaaladda saddexaad almowtu leylata aljumucati aw nahaaraha wuxuu geeriyooday ama wuxuu dhintay habeen jumco ah ama maalin jumcaha maalinta jumcaha ama habeenka jumcaha hadduu geeriyoodo khayr baa loo rajaynaya walaale xadiiska can cabdillaahi bni camrin ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam qaal maa min muslimin yamuutu yowma اljumuca ma jiro qof muslima oo dhimanaya maalinta jumcaha ama habeenka jumcaha geeriyoonaya ilaa waqaahu allahu ilaahay wuxuu ka ilaaliyaa fitnata alqabri fitnada qabriga su-aalihii qabriga halista ahaa waa laga ilaaliyaa buu yidhi maalinta jumca yacni khayr baa loo rajaynayaa maalin ama habeen jumcaa qof kale maanta oo kale habeenkuna dee xalay oo kale u ahaa caawa maaha waa xalay oo kale maantana jumce waa sidaa weeye a waayo caawa sabti baa la xisaabinaya sida saxdaa laakiin waa maanta qofka dhintaa ama xalay oo kale dhintaa khayr baa loo rajaynaya waxaa kaloo ka mid a calaamadaha fiican xusna alkhaatima almowtu fii saaxati alqitaal wuxuu ku geeriyooday goobtii muuminiinta iyo gaaladu ay isku hayeen waa jihaadkii fii sabiili illah yacni goobtii dagaalku ku dhintay khayr baa walaalayaa loo rajaynay almowtu bidaacuun qofkii muuminkaa daacuun baa dilay hadduu daacuun ku dhinto walaalayaal waa calaamad fiican wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waman maata fi daacuuni qofka daacuunka ku dhintaa fa huwa shahiidun waa shahiid buu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la mid a qofka caloosha intuu xanuun kaga dhacay calooshiibaa xanuun kaga dhacay ama caloosha kansal baa kaga dhacay calooshiibuu u dhintay waa calaamad fiican waxbaa ku qarqoomay biyuu ku qarqoomay ama dee balli buu ku dhacay ama berkad buu ku dhacay ama wartii buu ku dhacay ama maaragtay ama baddaa liqdayba daad baa qaaday calaamad fiican weeyaan walhadmu waxbaa ku soo dumay calaamad fiican weeyaan rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ashuhadaau khamsa shuhadadu ummadaydu waa shan weeyaan almatcuun waa kii daacuunku u dhintay walmabtuun kii cudur caloosha xanuun baa kaga dhacay kadibna waa ku dhintay walqariq kii qarqoomay oo dee daadkiibaa dhuftay wa saaxibu lhadmi waxbaa ku soo dumay washahiidu fii sabiili illaah qofkii goobtii dagaalka ku dhintay kaasina waa lama waxaa kaloo ka mid a mowtulmar'ati fii nifaasiha gabadhiibaa markay umushay way umul aroortay baa la ydhaha bisababi waladihaa waa dhimatay ama dee markaa iyada oo culusba ha dhimato oo aan ilaahay soo kala saarin ama markay dhashay ha dhimatay umushay labadaba calaamad fiican weeyaan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi walmar-atu yaqtuluhaa waladuhaa jamcaa'a shahaadatun inanka waxa ay dhashay hadday umushay wuxuu xundhurtiisu u jiidayaa ilal jannati buu ujiidayaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa hadday dhimatay gabadha umusha ah ama ay isku go-day khayr baa loo rajaynaya walaale waxaa kaloo la mid a qofka ku dhinta isagoo oo gubtay waxbaa gubay qofku isagu hadduu iskubo waa shay khatara qofku horta walaalayaal qofku isagu inuu naftiisa gubaa waa dembi weyn walaalayaal naftaada ha dilin nafta ilaahay baa ilaaliyey weliba waxay aada ugu badan tahay dumarka waxaad maqlaysaa gabadh baa la canaantay ama waxaasaa la yidhi ama hooyadeed baa canaanatay aabaheed baa canaantay kadibna way isgubtay baa la maqlaya in badanna waa la maqlaa gabadh baa isgubtay dee kolley ragguna waa isgubaaneen dumarkaa ku badan laakiin markaa walaalayaal naftaada ha dilin wixii ilaahay kuugu talagalay adduunyada waad qaadanaysaa adduunyada ilaahay baa anfaca ilaahay baa wax dhiba qadarka ilaahay baa leh risiqa ilaahay baa leh guurka ilaahay baa haya wax kastaba ilaahay baa haya calafka iyo waxa qofka ilaahay u qadaray subxaanahu wa tacaala awlaadda ilaahay ku siinayo ubadka wuxuu ilaahay afkaaga iyo calafkaagaba ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waana qoran tahay waana walaalayaal la qadaray marka qofku naftiisa inuu dilaa isagu waa xaaraan inaad isgubtaa waa xaaraan weeye walaa taqtuluu anfusakum naftaada ha dilin dee ma waxaad subxaan allah iimaankii me macanaan baa qofku naftiisii ku halaagaya aliimaanu billah aliimaanu bilqadar wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi walaalayaal qadarka waynan rumayn waxa la ydhaha wax allaalo waxaa adduunyada ka dhacaya ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala markaa adigu naftaada ama lafahaaga halaagin waxaa kaloo ka mid a walaalayaal calaamadaha fiican almowtu bilxarqi qofkii u gubtayba ama aqal baa ku gubtay qadar baa ku dhacay u gubtay khayr baa loo rajaynayay yani xanuun yani dee mar saasuu ku dhintay khayr baa loo rajaynay xanuunka la yidhaahdo t b da qofka ku dhinta isaguna waa shahiid bu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam almowtu calaa camalin saalix waxaa kaloo ka mid a qofkii wuxuu ku dhintay camal fiican oo saalixa isagoo haya isagoo oo tukanayuu dhintay isaga oo sooman buu dhintay isaga oo cibaadaysanayuu dhintay isaga oo kitaab dhiganayuu dhintay camal saalixa qofka ku dhinta walaalayaal waa calaamad fiican weeyaan can xudayfa qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man qaala laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah ibtiqaa'a wajhi illaah isagoo dalbaya ilaahay wejigiisa subxaanahu wa tacaala khutima lahu biha oo sida isagoo dee laa ilaaha illa allah leh ayuu ku dhintayba walaalayaa jannadu geliya waman saama qofka sooman maalin buu soomay qofkaasi ilaahay daraaddii buu u soomay waxa loogu khatimaa oo khutima lahu biha wuxuu ku dhintay soonkii dakhala aljanna isagoo sooman buu dhintay walaalayaal jannu gelaya waman tasadaqa bisadaqatin wuxuu bixiyey sadaqo isaga oo dalbaya ilaahay wejigiisa tabaaraka wa tacaala kadibna sadaqadii isagoo bixinaya ayaa adduunyadiiba saa loogu khatimo saasuu ku dhintay dakhala aljanna walaalayaal jannada ayuu maaragtay markaa sidaa ayuu ku gelayaa ayaa maaragtay markaa insha allahu tacaala waa calaamad fiican ama dee waa astaamihii fiicnaa ee qofka dee muuminka ah maaragtay markaa laga rabay weeyaan xagga kafanta in yaroo axkaamta kafanta haddaan wax ka sheego horta kafantu qofka dhintay in kafan loo raadiyaa waa fardu kifaayo oo dee bimacnaa dadkii muslimiinta waxa saaran in qofkii dhintay kafan ay u raadiyaan waa fardu kifaayo xukunkeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii muxrimka ahaa ee xajka xidhnaa neefkiisii buu ka dhacay way ku istaagtay uu dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iqsiluuhu bimaa-in wa sidrin waxa ku maydhaan biyo iyo sidriguna waa geedkii gobka ahaa waa kan aynu idhaahno qisilka ku maydha biyo iyo qisil ku maydha buuyi wakafinuuhu fii thawbayni laba marana kafan uga dhiga saddex hadida looga dhigana way fiican tahay laba haddii looga dhigana dhib male ya kafanta haddii dee maro keliya looga dhigo maro weyn oo asturto haddii looga dhigana dee walaalayaal way bannaantay iyaduna walaa tuxaniduuhu waayo dee muxrim buu ahaa xajku xidhnaa xajku ku dhintay ha u marinina wax dee bahalkii udgoona geedkii udgoona ha u marinina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxana nin buu ahaa madaxana waxba ha ka saarina fa innahu yubcathu yowma alqiyaama waayo waxaa la soo saarayaa qiyaamaha mulabiyan isagoo labayk allaahuma labayk wixii uu ku dhintay camalkii uu ku dhintay baa lagu soo saarayaa buu yihi calayhi salaatu wasalaam a markaa dee kafantu waa shay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay aadaabteedana waxa ugu horeeya yacni kafantu waa inay tahay shay asturaya jidhka yacni alwaajib fi lkafan satruhu jamiica albadan ama mid ama laba saddex hadday tahay way fiican tahay laba hadday tahay dhib male mid hadday tahayna way ku dhacaysaa ilaa ra'sa almuxrimi wa wajha almuxrima alaylahee hal qof baa laga soo reebay qofkii muxrimka ahaa ee xajka ku dhintay qofkii muxrimka ahaa ee xajka ku dhintay ninka ahaa madaxa waxba laga saaribay madaxiisa oo faydan inta kalunbaa kafanta loo xidhay gabadha xajka ku dhimatay iyadoo muxrimada dhimatay iyadoo xaj xidhan hadday dhimatayna wejigunbaa loo furayaa ayuunbaa laga daynayaa kafanta intaasunbaa maaragtay markaa saaran inuu la yimaada dee axkaamta salaada marka lagu tukanayo salaatljanaasa horta salaatuljanaasa waa fardu kifaaya xukunkeedu bimacnaa dadka qayb hadday ku tukadaan iminka ragga qaar hadday ku tukadaan dee ragga kale uu ka dhacaya dumarkiina xataa uu ka dhacaya dumarku hadday ku tukadaan oo yidhaahdaan annakaa ku tukanayna dee way bannaantay wax diidayaa ma jiraan hadday yidhahdaan dumar baa ku tukaday raggii way ka dhacaysaa hadduu qof yari ku tukado oo la yidhaha waa lagu tukaday dadkii kale muslimiinta ahaa way ka dhacaysaa marka calaa kulli xaal in qofka dhintay lagu tukadaa waa fardu kifaayo ayay culammadu ku xukumeen ninkii nin baa dhintay qisadii dayn baa lagu lahaa rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam salluu calaa saaxibikum waar saaxiibkiina ku tukada anu ku tukan maaye waxay yidhaahdeen dayn baa lagu leeyay markaasuu yihi ku tukada hadaba idinku marka bimacnaa way dadka qaybe hadday ku tukato qaybta kale inay ka dhacayso ko marka axkaamteeda si guud baan u sheegaya taa alqiyaam qiyaamku salaada janaasada in loo istaago bimacnaa fadhiyaan lagu tukani waa qodob atakbiiraat alarbac yacni takbiiraat larbac afar goor buu qofku takbiiranaya allahu akbar wuxuu akrinayaa faatixada allahu akbar wuxuu ku salinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam allahu akbar wuxuu u ducaynayaa qofkii dhintay buu u ducaynaya marka afraadna allahu akbar markuu yidhaah u salaamo naqsanaya marka afar atakbiiraat larbac way soo aroortay ama shan lix goor toddoba goor intaaba axaadiis fara badan baa kuwaa lafteeda ku saaray lakiin waxaa ugu badan axaadiista afar jeer ayuu rasuulku takbiirtay calayhi salaatu wasalaam asalaatu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam fi thaaniya markaa marka hore dee waa qiraa'at lfaatixa horta marka ugu horeysa faatixadu akhriyaya saynu sheegnay rasuulkana uu ku salinaya adducaau lilmayit qofka dhintayna uu ducaynaya idaa sallaytum cala almayit wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waar haddaa ku tukataan qof dhintay fa akhlisuu lahu ducaa ducada u khaalis si fiican ugu duceeyey allaahuma akfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu xataa ducada waa inaad qaybtaan dee allahuma akfir la ila qofku way dhici karta inuu ku tukado cid kaleba la waayo allaahuma akfir lahu waarxamhu wacaafihi wacfu canhu waakrim nusulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaai wathalji walbarad yacni waa ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducada nebigu ducooyinka kale way ka macno ballaadhan tahay way ka koob kooban tahay yacni adduunye iyo aakhiraba khayrka wuxuu ku jiraa ducadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadaa haddaad akhrido khayrka adduunyo qabrigana ilahay u ka badbaadinaya naartana waa laga badbaadinaya kadibna qofku uu salaamo naqsanaya walaaleed waaba intaa salaatu aljanaasa qofka lagu tukanayaa hadduu nin yahay madaxa ayaa layskaga beegaa marka la idhaha waa nin madaxa laga istaagaya haddii la idhaha waa ruux dumara qofka dhintayna dhexda ayuu isku beegaya marka wuxuu odhanaya dhexdi meeday dhexduu isku beegaya imaamku markaa qofka dumarkaana dhexdu imaamku markuu istaago ee la ydhaha waa ruux dumara dhexduu isku beegaya xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasuu taana ee maaragtay markaa uu sameynaya waxaana muhiima qofku dee markuu dhinto in mar kastaba aynu ku dadaalno in loo duceeyo walaala ducadaasina ilaah u naxariiso ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahayow darajaadkiisa koru qaad ilaahayow yani qofka in loo duceeyo ina sunat fi dafni aasitaanka hoft- horta qofka dhintay in la aasa waa fardu kifaayo oo dadka muslimiinta qayba hadday aasaan qaybtii kale way ka dhacaysaa waxaa sunno ah qofka in xabaal lagu aaso oo dee xabaalaha muslimiinta in la geeyo ayaa walaalayaal sunno ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtiyuu karaahiyeystay in wax la aaso marka cadceeddu soo baxayso ee cadceeddu sidaa usoo baxayso uu karaahiyeystay rasuulku in wax la aaso waa loo yaro kaadinaya ilaa intay maaragtay labaatan daqiiqo kor usoo kacayso cadceeddu laba cinda qaa'imi dahiira marka cadceeddu samada kale barhka ay taagan tahay labiyo toban koob buuro ah in lala yaro sugo cadceeddu markay iilato ay galbeed u leexato in markaa la yaro sugo cinda guruubi shamsi markay cadceeddu sii dhacayso ay godka gelaysana uu karaahiyeystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku sala allahu caleyh wasalam waa karaahiye habeenkii in wax la aaso habeenkii in wax la aaso qowlka saxda ah ama sida sawaabka ah way bannaan tahay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalame adkhala rajulan qabrahu leylan yacnii inay maaragtay in dee habeen qof la aasay way dhacday walaaleen marka waxa muhiima uun haddii la yidhaha waa habeen in jamac loo helo un haddii la yidhaha cidibe ma jirto dee waxaa la odhan karaa waagu haynoo beriyo dhib ma leh laakiin in habeenkii wax la aasaa oo addafnu leylan walaalayaal waa shay bannaan wax dee shareecada dee diidaya walaalayaal baaraka allahu fiikum maaragtay markaa ma jiro qofka dhintay dhowr qodob ayuunbaa muhiima inasa inna saaran qofku hadduu dhinto maxaa anfacaya haddaba walaalayaal markuu dee qofku dhinto u geeriyoodo dadkeennu qaarba waxbay sameeyaan qaar baa xoolo qalaya qaar baa maaragtay geel keenaya qaar baa ma dadka qaarba waxbay dadka qaar marka la yidhaha hebel baa dhintay sayladuu markaba tegayaaba oo odhanaya sayladii baan jooga oo maxaa kaa yaalla xoolaan soo qaaday walaalayaal hal qodob baa muhiima waxaa muhiima qofku markuu dhintay horta waa in loo duceeyo walaal horta walaal maxaa gaadhaya qofkan ducaa lmuslimi la weynayn u ducayno la idhaahdo ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahayow naxariiso ilaahayow karu qaad taas ugu muhiimsan dumarku waxaad moodaa marka xaafadda geeri ka dhacaan dumarku waxay aada iyo aada ugu mashquulaan inay weel soo ururiyaan weel bay raadinayaan girgiray raadinayaan falaas bay raadinayaan digsi bay raadinayaan waxaasoo dhani walaalayaal wax sugan maaha waa inaad tidhaahdo ilaahay ka cabsato waa inaad tidhaahdo ilaahayow dembigiisa dhaaf weligaa iyo allaha ma tidhi qofka dhintay ilaahay u naxariiso ilaahay dembigiisa dhaaf allahuma kfir lahu allahuma arxamhu warfac darajatahu fi lmahdiyiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii abuu salama naftu ay ka dhacday ducun buu u sameeyey ilaahay u dembigiisa dhaaf laakiin wax loo qalaa in la yidhaahdo waxbaa loo qalaya in la yidhaah axan baa jira ama fidaa jira kaadi ka sii dayn baa jirta xoolaa loo qalay dadka qaar baa kugu odhanaya qurbaan baa la yidhaah dadka qaar waxay odhanayaan oo dadkan wax qodaya maxay cunayaan haddii kale de ma qofka ay cunayaan marka waxyaabahaas shaydaanka ayaa walaala qofka ugu sheekayna qof ka dhintay waxaynu jecelnahay wax anfacaya baynu jecelnahay bidcana walaala bidcadu ma anfacayso qofkii marxuumka ahaayee dhintay maxaa anfacaya ducaaulmuslim lahu inaynu u ducayno dembigiisa allaha dhaafo laakiin in wax loo qalo saacaddaa u dhintay ama magacyada waxyaabaha faraha badni rasuulku muu samayn calayhi salaatu wasalaam rasuulku xoolo qof dhintay ama abubakar ama cumar ama cuhmaan ama cali ama ibnu cabbaas ama maaragtay ibnu cumar cid samaysay oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaaca taabiciin iyo dadkii fiicnaa cid samaysay walaalayaal ma jirto saxaabadoo dhan iyo rasuulkaba waxaa ka sugnaaday in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo rasuulku muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam istakfiruu liakhiikum walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiye wasaluu lahu tahbiit imika markii dee sidaa loo aasay ee dee laga soo dhaqaaqayo ilaahay waxa u weydiisaan inuu ilaahay sugo subxaanahu wa tacaala fa innahu al'aana yus'al waayo imikaa la weydiinayaa buu yihi calayhi asalaatu wasalaam marka in loo duceeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qowlka xaqa ah ku sugo fitnada qabriga ka ilaaliyo darajadiisa kor u qaado waxaa kaloo muhiima haddii soon lagu lahaa in soonkii laga bixiyo haddii deyn lagu lahaa in deyntii laga bixiyo ciddii uu dhalay weladka ahaa i inankii u dhalay ama inantii u dhalay ciddii u dhalay rag iyo dumarba dee inay acmaal u sameeyaan hadday wax maaragtay fiican u sameeyaan dee walaalayaal khayr baa loo rajaynaya marka calaa kulli xaal wax allaala wixii fiican dee khayr bay noqonaysa haddii sadaqa jaariya loo bixiyo haddii maaragtay wax allaala waxaa fiican uu ka tegay qofka way anfacaysaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu dhinto camalkiisu uu go-aa ilaa min halaatha saddex mooyaane ilaa min sadaqatin jaariya waa sadaqadii jaariyadahay hadduu sadaqa jaariya ka tago ajarkiisi iyo xasanaadkiisi uu soconaya aw cilmin yuntafacu bihi wuxuu ka tegay cilmi lagu intifaaca ayuu ka tegay kaasina walaalayaal waa gaadhaya aw waladin saalixin yadcuu lahu ama walad saalixa oo yadcuu lahu u duceeya marka waladka saalixa ahi inuu ducada u badiyo ilaahw naxariiso waalidkay ilaahayoo aabbahay ilaahayo hooyaday awowgay yacni ciddii uu ka soo jeedo inuu u duceeyaa dee waa xaquu kugu leeyay walaalayaal waxaa kale oo dee sunno ah qofka in la tacsiyadeeyo yustaxabu tacsiyatu ahli lmeyit qofkan dhintay waxaan u jeedaa reerkan laga dhintay reerka qoyska in la tacsiyadeeyo oo la yidhaahdo dee ilaahay sabir haynaga siiyo sabir iyo iimaan alla haynaga siiyo waa dee dhib male rasuulku wuxuu tacsiyadeeyey calayhi salaatu wasalaam ina lilaahi maa akhad walahu walilaahi maa acdaa wa kullu shayin cindahu ilaa ajalin musama waa kii u diray inantiisii ilaahay raalli ha ka ahaadee marka taasi de walaaleel way banaantay in latacsiyadeeya waana fiican su-aal in tacsida loo fadhiista xukunkeedu waa maxay imika waxaa la odhanayaa saddex ishaa la goglay oo maxaa la qabanaya waaye ma kitaab baa la dhiganayaa ma waxbaa la akhrisanayaa afar cishaa la fadhiyaa in tacsi loo fadhiisto oo guri loo goglo oo la yidhaha tacsi baa loo fadhiyaa shareecadayna waleel kuma banaano wax sugan oo tacsi loo fadhiisanaya ma jirto reerka waa loo tegayaa waxaa la odhanayaa ilaahay sabir iyo iimaan haynaga siiyo waaba intaa dee tacsidu waana shay bannaan dee in loo tago oo reerkii sabir iyo iimaan qofku hadduu xataa wax siiya dhib ma leh dee waana sugantay haddii wax la siiyo haddii jaarka iyo qaraabada u yimaadaan ay lacag siiyaan sabir iyo iimaan yidhaahdaan waa shay fiican laakiin in loo fadhiisto oo la dhaa waa loo fadhiyaa weliba guryaha qaarna tusbax baa loo rogaa inaan waxba loo rogin inaan waxba la fadhiisan waktiga inaan lagu ridin inaan maaragtay sidii dee ilan waxaabaad moodaa musiibo kale ayaabad waxbaa dul fadhiisanaya marka waxyaabahaasi ama in taandho loo samaysto ama loo fadhiistaa wax rasuulku muu samayn saxaabadii may samayn salafkii may samayn dadkii fiicnaa may samayn wax dee shareecadeenna ama diinta islaamka walaalayaal ku sugan baaraka allahu fiikum maaha in waxyaabaha la iska ilaaliyo qodob kale suuradda suuratu yaasiin waxaa aada u dhacaa innaka inkastay soo yaraanayso way soo yaraanaysaa markaba waxaa lagu odhanaya yaasiin ku akri oo dee suurata yaasiin markaa xadiiska sheegaya ku akriya qofka dhintay iqra-uu calaa suurata yaasiin calaa mawtaakum xadiiskaasi waa xadiis daciifa ahlu cilmigu ama dee culamada xadiisku waxay ku xukumeen xadiis daciifa markaa suuradda suuratu yaasiin qofka sakaraadka in lagu akriyo ma sugnaa dadka qaar waxay kuga odhanayaan intay masxaf soo qaadaan masxafkii qur-aanka ah ayaa qofka madaxiisa ay dhigayaan taasina walaalayaal wax sugan ama shareecadeenna sal iyo raad ku leh walaalayaal maaha in la yidhaahdo qur-aan baa lagu akrinaya haddaba waa qof naftu ka dhacday qur-aan baa lagu akrinayaa oo hee waa la gunaanadaya dee maxaa la gunaanay naftuba way ka dhacdeen qofka naftu ka dhacday in qur-aan lagu dul akriyo ladhaa soddonkiiba waa la- waa la akriya waxaa lagu odhanayaa wadaadaa loo dalbadayoo soddonkiiba way akhriyeen taasina wax sugan maaha qofku dee hadduu sakaraad yahay dee laa ilaaha illa allah saynu soo sheegnay waxaa la odhanayaa laa ilaaha illa allah dhe hadduu sakaraad yahay hadal fiicanna waa lagu odhanaya dee waana adkaartan waa lagu akhriyaya laakiin in la yidhaha qur-aan baa lagu dhammaynayaa ama qofka dhintayba baa qur-aan lagu akrinayaa walaalayaal qodobkaasi wax shareecadeenna sal iyo raad ku leh arrintaasi ee ma aha marka intaana ee aada iyo aada la yskaga ilaaliyo inaanay ee, sugnayn in qur-aan loo akriyo in la yidhaha qur-aan baa loo akrinaya oo qaar baa shan cisho kadib dadka u yeedha asaga odhanaya waxaan doonaya in qur-aan la akriyo awoogii loo diro ama aabihii loo diro taa lafteeda wax daliila looma hayo inta qur-aan la akriyo la yidhaha waalidkiibaa loo hadiyeynaya ama waa loo khatimaya iyaduna walaaleel wax sugan ee shareecada maaha wax daliilna looma hayo sadaqada xabaalaha la geynayo inta raashinka la qaado dadka qaar timir bay qaadaan markaba timirta waxay geenayaan xabaasha sadaqadaa lagu bixinayo qabriga wax daliilo looma hayo wax sugan oo dee shareecadeenna ee, sadaqada qabriga lala tegayo de qofku hadduu sadaqo bixinayo dee saa dambaba bixi wax imika ku xidhani walaalayaal inaanay sugnayn markaa waxyaabaha shareecada iyo diinteenna khilaafaya ama dee adilaba aan loo hayn walaalayaal in layska ilaaliyo insha allahu tacaala dadka qaar ba waxay odhanayaan faatixada loo akrinaya qofka dhintay marka qofku hadduu dhinto dee waa khalaas ilaahay ha u naxariisto faatixa loo akriyo koob iyo toban faatixo ama koob iyo toban qulwalle qaarba ku odhanaya koob iyo toban qulwalle u mara xabaali baynu ag maraynahay markaa koob iyo tobankaa qulwalle ee la akrinayo ama meelo gaara lagu akriyo wax rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ama rasuulka ka sugnaaday walaalayaal maaha markaa in eh, xabaalaha la dhiso in xabaalaha la qurxiyo in xabaalaha magacyo lagu qoro xabaasha in magac lagu qoro ma banaana in magac lagu qoro culimmadu way diideen waayo waa wasiilatun min wasaa'il shirki walciyaadu billah marka inaynu cilmiga barano walaalayaal waxaan kusoo khatimayaa cilmiga sharciga ah iyo diinta inaynu barano walaalayaal berigii hore inaku dee dhaqan baynu iska lahayn waxaa la odhan jiray yacni dee caado allo oo eh, maaragta la khilaafaa cadho ilaahay bay keentaa marka cadhada cadhada ilaahay dee walaalayaal waa in waxay ku imanaysaa haddaynu diinta khilaafno walaalayaal haddaynu shareecada khilaafno cadho ilaahay bay nagu dhacaysa laakiin caadada haddaynu khilaafno haddaynu dhaqankii iyo caadadeennii hore ka tagno ilaahay baynu raaligelinayna walaalayaal inaynu ilaahay raaligelino inaynu rasuulka raacno inaynu shareecada raacno diinteenna inaynu barano qofka horta waa in wax bartaba dadka qaar baa ku odhanaya weligeed iyo aleetoti la samayn jiray weligeed iyo aleetoti asaa la samayn jiray de walaal waxaas cilmi maaha waa jahli baa la ydhaa walaalayaal cilmigu waa inaad qaala allah qaala rasuul alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu cilmigu ilaahay baa yidhi rasuulkaa yidhi saxaabadaa tidhi cilmigu waa kaa walaalayaal marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofkii ilaahay uu khayr la doono diintaa la fahansiiyaa walaalayaal diinta in la barto macaahidda in la galo culumta shareecada in la fahmo diintu walaalayaal dee alfiqu fi ddiin diintu waxay doonaysaa inaynu baranno diintan haddaanad baran ama aanad tafsiirka dhegaysan qur-aanka dhegayso cilmiga dhegayso masaa'ilka la dhigayo dhigo kutubta waa inaad dhigato qofku haddaanu cilmigii dhigan ama diintiiba aanu baran dee diinta muxuu ka sheegi karaa waaye ilaa hadduu iska idhaahdo weligeen iyaa la heli oo soo ti dadkeennii hore dee dadkii hore ma daliilbaa cilmiga iyo daliilka sharciga ah ayaa la raacaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa khaatumo khayr qabta inuu inoogu khatimo dembigeenna allaha dhaafo dembigii waalidiinteen allaha dhaafo muuminiinta iyo muuminaadka muslimiinta iyo muslimaadka dunuubtooda allaha dhaafo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha ka abaalmariyo wacdiga qaaliga ah ee qiimaha la inoo soo jeediyey fii miisaani xasanaati yowma alqiyaama ilaahay ha ugu daro innagana ilaahay subxaana wa tacaala walaalayaal haynaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana kuwa raaca hadalka kiisa fiican allah haynaga yeelo subxaana wa tacaala waxaa laynagu akhriyey waa cilmi iyo diin diinteenna inaynu aqoon u yeelano sheekha inoo sheegay inaynu raacno ilaahay subxaana wa tacala inagu anfaco wallahu aclam wax ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu waslama cala nabiyina muxamed